gudoomiyaha ciyaaraha olombikada somalilan ahna madaxa xiriirka orodka ciyaaraha somalilan ayaa wuxuu maanta si rasmi a uga daafuray degmada arabsiya ee garoonka gabiley ee somalilan tartanka orodka ciyaaraha tartanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhalinyaro mas-uuliyiin ka socda ciyaaraha somalilan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha ciyaaraha olombikada somalilan iyo gudoomiyaha degmada arabsiya xamse saciid oo daafuray ciyaaraha ayaa waxay ka warbixiyeen muhiimadda uu bulshada u leeyahay tartanka orodka ee lagu qabtay degmada arabsiya ee somalilan sharafay noo tahay inuu dhiirigelin samayno dhallinyarada in ciyaarihii orodada kor u qaadno oo dee xukuumadan cusub ee inuu ratmiyey ciyaarihii inay kor u qaadno dhiirigeliso orodada qayb weyn bay ka tahay wasaar ahaan wasiirka ugu horreeyay agaasimaha guud iyo wasiirka inay dhallinyarada dhiirigeliyaan maanta warka sano qalabkaa waxay dhallinyarada ku hordhisay weeyaan degmahaana insha allahu tacaala inay degmada orodkii ugu horreeya loo qabto xiriir ahaan inaan dhiirigelino dhallinyarada aan soo dab istaagno aad baad mahadsan tihiin ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idiin mahad celiyo oo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha muddooyinkii u dambeeyey aad idinku ka shaqaynaysay weliba waxa weeyaan xidhiidhka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo degmadan arabsiyo gobolka gabiley ka dhexeeyahay aad buu u wanaagsan yahay aad baanu mahad celin badan aanu uga samaynaynaa oo leenahay waad mahadsan tihiin xidhiidh wanaagsan oo walaalnimo saaxiibnimo bisportsnimo oo wasaaradda iyo degmadeena arabsi u dhexeeya baa jira muddadan shaqaynayana waxay noqotay markii ugu horreysay in laga hirgeliyo kooba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ay qabanayso ayaa dhacday sanadkii dhaweeda laba kun iyo afar iyo labaatanka maanta waxa weeyaan markii ugu horreysay agab inta la keeno la yidhaah koobkaana waa la qabanayaa oo tartankii orodka ah waana tartan orodkii ugu horreeyey ee heer degmo taagan ee wasaaradduna ay qabanaysa degmadeena arabsi lagu qabto inuu furka wanaagsan baa leedihiin aad badan